in ka badan saddex milyan oo ruux oo ku sugan dalka soomaaliya kana badan boqolkiiba labaatan dadkii la diiwaan geliyey sanadkii hore ayaa la sheegay inay u baahan yihiin gargaar sabab la xiriirta nafaqadaro dadkaasi soo wajahda sida hay-adaha qaramada midoobay ay sheegeen digniintan ayaa timid saddex sano kadib markii laba kun iyo shan boqol oo soomaali ah ay u dhinteen abaar ku dhufatay dalka soomaaliya shacabka soomaaliyeed waxay wajahayaan xaalado bini-aadinimo in ka badan hal milyan oo soomaali ah ma awoodaan inay helaan nolosha asaasiga ah boqolkiiba labaatan ayaana ku korortay tan iyo bishii februari labada kun iyo afar iyo tobanka sidaasi waxaa lagu yiri war qoraal ah oo kasoo baxay hay-adda u n oja tani waa markii ugu horreysay oo tirada dadka caawinaada u baahan ay sii kordhaan tan iyo dhammaadkii labada kun kow iyo tobanka markaa oo soomaaliya abaar daran ay ka dhacday sidaasi ayaa lagu yiri qoraalka hay-adda kumanaan dad ah ayaa waxaa saameyn ku yeeshay dagaalka u dhexeeya shabaab iyo ciidamada dowladda ee garabka ka helaya amisom iyadoo abaare iyo daadad ay ku dhufteen gobollo ku yaala dalka soomaaliya qaar ka mid ah dadka ayaa waxaa ka mid ah caruur da-dooda ay ka hooseyso da-da shan sano jidhka kuwaasi oo xaalada nafaqadaro ay haysato sida qaramada midoobey ay sheegtay dadkan ayaa waxay ku kala nool yihiin caasimadda muqdisho gobolada dalka waxaana ay u baahan yihiin xilligan gurmad bini-aadinimo oo deg deg ah maadaama xaaladooda laga dayrinayo